gobolka soomaalida waqooyi bari kenya ayaa waxaa ka socota diiwaangelinta qaadashada caymiska caafimaadka kadib markii wasaaradda caafimaadka ee kenya ay isbeddel ku samaysay hanaanka caymiska mas-uuliyiinta deegaanada soomaalida ee kenya ayaa wada wacyigelinaya baaqyo dadka loogu sheegayo inay ka faa'iidaystaan adeega caymiska cusub oo dabooli doona baahidooda caafimaad gobernatore axmed cabdulaahi jiir oo ah gobanarka countiga wajeer ayaa sheegay in nidaamka caymiska ee haatan uu yahay mid si dhow ula soconayo caafimaadka bulshada kaas oo ka dhigaya in caafimaadkooda dowladda ay si bilaasha ku daawanayso hadda waxaa socda registration diiwaangelis sha soomaaliya waxaan iin sheegayaa n h f waa dhammaatay n h f waxay u dhimatay musuq maasuq sha haddaad geshid ood xanuunsatid ood operation u baahatid amase daaweyn u baahatid kharashka kulligiisba hadduun ahayn badidiis waxaa qabaa insuranskaas ayaa qabaya wiigan doctor dahir som wuxuu ii sheegay maamo la abreshime oo lagu sameeyey procedure qalliin u baahnaay boqol iyo labaatan kun boqol iyo labaatan kunkiina ay ogolaatay sha inay bixiso sababtoo ah waxay qabtay insuranceka sha istaallo aan dhisi haynaa waad ogsoontihiin oo dhowr xabe ah barnaamij dawladda ay leedahan rabnaan ka qalabayno istaallahaas markii la wada qalabeeyo dadkani sha ay wada galaan wax nairobi loo aadaa waa yaraanaysaa shaada waxaa la yidhi ninkii shaqalaane wuxuu bixinay saddex boqol bishii saddex boqol bishii bulshadana haddayba maqlaan wax baa la bixin waa cararayan war adiga ilma ayaad korsanaysaa reeraa mas-uul u qaaday gabadhaas reerkooda ka soo waday oo laguga aamine maalin walba lix boqolaad rabtaa inaad qaad ku cunta ilmihii inshuranskoodina bishii saddex boqol uma qurtid si kastaba soomaalida ku dhaqan gudaha dalka kenya ma aha intooda badan kuwa xog fara badan ka haya mashruucyada dowladda ay soo dhaadhiciso iyadoo mas-uuliyiinta deegaanada soomaalida ee kenya ay haatan dadaal dheer ugu jiraan sidii xogtan ay u gaari lahayd